إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جرني درسي تفسير كقرآن كريم كا ودرسيني بقل طبان يلح ونوغا باللابان يا آيات كنتنات من سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى yaa ayuha annabiyu nabigaano innaa annaga axlalnaa laka waan kuu xalaalaynay aswaajaka sawjooyinkaaga allaatii sawjooyinka aatayta aad siiday ujuurahunna meheryaalkooda wamaa kuwiina waan kuu xalaalaynay malakad ay milkidayo minuka gacantaada mimaa oo kii ah afaa allaahu alla uu ku soo celiyey calayka korkaaga wa banaati cammika adeerkaa gabdhihiisana waan kuu xalaalaynay wa banaati cammaatika eedooyinkaa gabdhahoodana waan kuu xalaalaynay wa banaati khaalika abtigaa gabdhihiisana waan kuu xalaalaynay wa banaati khaalaatika habaryarahaa gabdhahay dhaleenna waan kuu xalaalaynay allaatii gabdhihiyaan xalaalaynay haajarna hijroodeen macaka adiga la jirkaaga wa imra'atan islaamna waan kuu xalaalaynay imra'adaasoo mu'minatan xaqa rumayday in wahabad hadday hibaydo nafsahaa nafsadeeda lilnebiyi nabiga hadday u hibaydo in araada nebiyu nabigu hadduu doonaan u xalaalaynay an yastankixahaa inuu guursado khaalisatan gaar xaalo ay kuu tahay nebiyow laka adiga ay gaar kuu tahay min duuni lmu'miniina mu'miniinta kale ka sokay qad calimnaa waan ogaanuu ilaah yidhi maa wixii faradnaa aan ku waajibinnay calayhim mu'miniinta korkooda fii aswaajihim sawjooyinkooda dhexdooda xaaluu ahaaday wamaa kiina waan ogaa fii aswaajihim sawjooyinkooda dhexdooda xaaluu ahaaday iyo wamaakii malakad ay milkiday aymaanuhum midigyaalkooda likay laa yakuuna waxaan kuugu xalaalaynay likay laa yakuuna si uusan u ahaanin calayka dushaada xarajun dhib wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday kafuuran ku dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan aayaddan allah subxaana wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa nebigiisa axkaam nabiga u gaarana ilaah wuu ku sheegayaa subxaana axkaam ummaddu la wadaagtana ilaah waa ku sheegay ilaah subxaanau wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha nebiyu nabigaanow innaa annaga axlalnaa laka waan kuu xalaalaynay aswaajaka sawjooyinkaaga allaatii sawjooyinka aatayta aad siday ujuurahunna ajaryaalkooda ujuurta waxaa loola jeedaa meheryaalkii sawjaadkii aad siday meherkooda waan kuu xalaalayn qofka hadduu guur doonayo waa inuu meher ogolaadaa meherka iska bixiyaa marka nabigana sala allahu calayhi wasalam meheryaalka wuu siiyey meheryaalkaas uu siiyey sida ugu badan waxay ahaa jireen laba-iyo toban uuqiyadood iyo bar meheryaalka nabiga sala allahu calayhi wasalam uu siiyey sawjaadkiisa waxay ahaayeen laba-iyo toban uuqiyadood iyo bar marka halkii uuqiyadana waa afartan dirham marka waxay noqonee barkuna labaatanu noqonaa markii laysku daro waxay noqonayaan shan boqol oo dirham ayuu sii jiray oo meher ah ayuu mid walba sii jiray marka laga reebo waxa weeyaan gobol yar oo ay ka mid tahay ummu xabiiba binta abi sufyaan ummu xabiiba binta abi sufyaan ayadoo waxa weeyaan meherka nabiga waxaa ka bixiyey najaashi boqorkii ahaa afar boqol oo diinaaru siiyey marka afar boqol oo diinaar waa kun garaam oo dahaba kun garaam oo dahaba weeye afar boqol oo diinaar ayuu ayada siiyey sidaasoo kale waxaan ku jirin juwayriya bintulxaaris almustalaqiya juwayriya waa la soo qafaashay waxaa nasiib u helay haabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa nasiib u helay markuu nasiib u helay wuu kitaabeeyey wuxuu yidhi qarashka intaas leeg haddaad ii keento xoraa tahay nabigaa ka bixiyey sala allahu calayh wasalam markaasuu guursaday markaa kitaabadaas uu ka bixiyaa meherkii ahaa sidaasoo kaleeto safiya binti xuyey ayadana nabiga sala allahu calayhi wasalam maxaabiistii khaybar laga soo qafaashay ayuu nasiib uga helay wuu xoreeyey xorayntiiyuu meher ka dhigay nabigu sala allahu calayh wasalam wuu xoreeyey xorayntii uu xoreeyey waa nacfi weyn qof addoon ahayoo xoolo la gadanayo oo kale la mid ahaa oo loo soo celiyey xornimadiisii iyo banu aadamnimadiisii waxa weye waa nacfi weyn nacfigaasuu uga dhigay meher waana sunna jaariya oo ummaddiisa sharci ku ah in waxa weeyaan addoon inta qofku xoreeyo oo ninka ragga inta xoreeyo uu ka dhiga karo xorayntaas meherkii marka marka laga reebo intaas oo saddexdaas laga reebo inta kale meheryaalkuu siinayay sidaasay ahaayeenoo laba iyo toban uuqiyadood iyo waxay ahaayeen nashan nashagana waxa weyan waa nis marka waa shan shan boqol oo dirham ayay ahaayeen marka saddexdaas aan sheegnay laga reebo saddexdaasna waan sheegnay waxa uu ku mehersaday marka allaatii sawjooyinka aatayta aa siday ujuurahunna meheryaalkooda ujuurtana waa ujurada waa meherkii iyo wamaa kuwiiyaan kuu xalaalaynay malakaday milkidaya minuka gacantaada oo mimaakii ah afaa allaahu ilaahay uu soo celiyey calayka korkaaga oo uu gaalada kaaga soo celiyey tanna waxay tahay waxaan kaloo ilaah kuu xalaalaynuu leeyahay gabdhaha addoommada ah ee gaalada laga soo qaniimaysta taas waxa weeyaan xag ma leh in alla intii uu doono ayaa u xalaala dee dadka kaleo muslimiintana waa la mid shan boqoloo addoon waa u xalaal qofka kun aaba u xalaala hadduu raba ka badan waxa weye waa intuu nasiib u hela qaniimadaas markii la qaybsado marka kuwaasna waan kuu xalaalaynu ilaah yidhi subxaana kuwaasna addoommadaasna waan kuu xalaalay marka badanaaba qur-aanka wuxuu ka cabiraa hantida gaalada laga helay ama addoomma ha ahaato ama maal ha ahaadee fey fey macnaheeda waxa weeye soo noqosho waxay ka dhigan tahay xaq kaa maqnaayoo dib kuugu soo laabtay macnaheeda waxa weeyaan gaalada maalka ay haystaan xaquma leh ilaa maalkan allah abuuray allihii abuuray ayay ku kufriyeen ayagu xaquma leh marka inay haystaan gabdhaha iyo dumarka ay haystaanna xaquma leh inay ku raaxaystaan wax alla wixii laga helo marka waa xaq maqnaa oo iyaga ilaahay ka soo celiyey marka sidaasaa looga cabirayaa fey wa banaati cammika adeerkaa gabdhuhu dhalayna waan kuu xalaalaynay wa banaati cammaatika eedooyinka gabdhaha ay dhaleenna waan kuu xalaalaynay wa banaati khaalika abtigaa gabdhaha u dhalay waan kuu xalaalaynay wa banaati khaalaatika habaryaraha gabdhahay dhaleenna waan kuu xalaalaynay allaatii gabdhahaasoo haajarna hijroodeen macaka la jirkaaga wuxuu yidhi xaafid ibnu kahiir tilmaamahan oo ah in loo xalaaleeyey nabiga sala allahu calayh wasalam ummaddiisuna xukunkan waa kula mid eh xukunka allatii haajarna marka laga reebo inta ka horrayda waa kula mid ummaddu marka in waxa weeyaan uu ninkuu guursado gabadhii ee adeerkiis dhalay ama midda eedadiis dhashay ama midda abtigiis dhalay ama midda habaritiis dhashay afartaa siday nabiga ilaah ugu xalaaleeyey ummadduna kula mid tahay marka xukunka nuucaasa waa cadli cadligaasoo u dhaxeeya ifraadka iyo tafriidka ifraadka iyo tafriidka oo wuxuu yidhi xaafid ibnu kahiir nasaarada ninku ma guursado ilaa gabar uu ka tirsado toddoba oday maahane toddoba ka yar hadduu ka tirsado waxa weeyaan ma guursado isma guursanuu leeyahy iyo wixii toddoba iyo wixii ka badanaa la rabaa yahuuddana gabadha walaalkiis dhaluuba iska guursaa waa walaalkiisa dhalay iyo gabadha walaashiis dhashay gabadhii adeerka asagu u ahaa iyo tu abtiga u ahaayu guursanaa waa fadeexa iyo facshar taasna ilaahay waa xarimay meel dhexaa marka ilaahay ka dhigay subxaanau wa tacaala meel dhexe ayaa ilaahay ka dhigay nabigana ilaah waa u xalaaleeyey ummaddiisana sidaasay xalaal ugu tahay allatii haajarna waa xugun nabiga gooni ku ah waxayna tahay gabdhahaas nabiga qaraabadiisa ee la leeyahay waa kuu xalaal waa kuwii soo hijrooday gabadhii aan soo hijroon ee nabiga waxa weeyaan qaraabadiisa ah xalaal uma ahan waa inay hijro ay leedahay oo inta ka soo hijrootay waxa weeyaan madi maka ay madiine nabiga ula hijrootay waxaa la rabaa inta maka ka hijrootay inay madiine u hijrootay laba qowlay allatii haajarna macaka mufasiriintu leeyihiin qowl waa qowlkaas qowlka kalena haajarna waxaa loola jeeda ey aslamna macaka gabdhaha islaamay oo markaas macnuhu wuxuu noqonayaa waxa weeyaan kuwa gaaladaahu xalaal kuma ahan labada qowl qowl waxa weeye haajarna in lagu fasiro sidaas aan nidhi oo ah kuwii soo hijrooday wey laakiin gabadhii aan soo hijroonin xalaal uma ahan qowlka kalena waxa weye haajarna ay aslamna macaka gabdhaha islaamay oo markaas macnaheedu waxay noqonaydaa xalaal kuma ahan gabdhaha mushrikaadka ah taas haddee ummadiisana uma xalaal ahan gabadha yahuudiyadda ah iyo gabadha nasaarada ah ayaguna xalaal kuma ahan nabiga subano marka laakiin de ragga oo kale ummadiisa waa u xalaal gabadha kitaabiyadda laakiin nabiga xalaal uma ahan sidaas ayay noqon sidaas ayay noqon marka laakiin sida cabdiraxmaan naasir sicdi uu yidhi wakadalika albaqawi ibnu jariir iyo kayrkoodba haajarna macnaha daahirka wuxuu yahay waxa weeyaan gabdhaha soo hijrooday idan gabadhii aan soo hijroonin xalaal nabiga uma ahan sala allahu calay wasalam inuu guursado marka xadiisahaanaaba loo wariyey umuhani inay tidhi nabigaa isoo doonay sala allahu calayh wasalam marka cudurdaarkaygiiyaan u sheegay oo macnaheeda anigu muhaajirad ma ihi marka aayaddaanaa soo degtay tihi yaa ayuha nabiyu ina axlalnaa laka aswaajaka laati ilaa aakhirihaa ilaa laga soo gaaray ilaa qowlihi allatii haajarna macaka marka waxay tidhi falam akun axillu lahu aniga xalaal uma ahayn walam akun miman haajara macahu aniga ka mid ma ahayn gabdhihii nabiga la hijrooday kuntu min adulaqaa waxaan ka mid ahaa waxa weeyaan dadkii fatxulmaka nabiga sala allahu calay wasalam markuu qabsaday uu iska sii daayey o iska cafiyey kuwaasaan anigu ku jiray tir marka xadiidkaasoo bacdu ahlicilmi ay saxiixiyeen uu ka mid yahay tirmidi iyo kayrkiis inkastoo ahlicilmi kalena ay daciifiyeen calaa kulli xaal aayadda daahirkeedaa nugu filanoo gabadhii aan soo hijroonin nabiga inuu guursado xalaaluma ahayn arrintaasuna nabiga ayay khaas ku tahay wamra'atan wa axlalnaa laka waxaan kuu xalaalaynay imra'atan islaam imra'adaasoo mu'minatan ilaahay rumayday in wahabad hadday hibaydo nafsaha nafsadeeda lilnebiyi nabiga hadday u hibaydo in araada nebiyu nabigu hadduu doono an yastankixa inuu guursado tanna waxay tahay axkaam kaloo nabiga ku gaar ah xukunka koowaad waxay tahay gabadha nabiga guursana waa inay mu'minad noqoto laakiin ummaddiisa waxaa u bannaan gabadh ahlu kitaaba inay guursadaan oo ama yahuudiyad ah ama nasaaro ah mushrikiin ma guursan karaan kale gabadh mushrikad ah iyo majuuse iyo ma guursan karaan laakiin ragga ummatulmuxamedka ah waxaa xalaal u ah gabadh kitaabyada inay guursadaan laakiin nabiga sala allahu calayh wasalam xalaal uma ahayn nabiga waxa weeyaan imra'a mu'mina inay taa shardi ah taasna waa xukun kaloo nabiga uu la gaar yahay sala allahu calayh wasalam waxaa kaleeto nabigu la gaar yahay haddii gabarh mu'minada u timaaddo oo ay tidhaahdo naftaydaan kuu hibeeyey oo nabiguna doono inuu guursado uu aqbalo iyadoon meher jirin oo uusan wax mehera siin waxa weeyaan aan weli ku nikaaxin markhaatiyaalna aysan lahayn xalaalay u tahay nabiga sala allahu calay wasalam xalaalay u tahay gabarh kasta oo mu'minada u timaaddo oo tidhaa naftaydaan kuu hibeeyey hadduu nabigu aqbalo xalaalay u tahay arrintaasuna waxay gaar u tahay nabiga qof kale oo ay xalaal u tahay arrintaas ma jirto oo waxa weeyaan gabar aadan meher siin xalaal kuu noqome adiga oo gabar aan weligeedii kugu xidhin xalaal kuu noqome gabar aan markhaatiyo loo yeelin guurkeeda xalaal kuuma ahan marka arrintaasuna nabigay gaar u tahay sala allahu calayh wasalam waana dhici jirtay gabdha nabiga naftooda u hibeeya oo taas waxaa tusaya xadiidka bukhaari iyo muslim min xadiidii sahal ibnu sacad asaacidi wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam islaan ayaa u timid waxay tidhi rasuulka allow naftaydan kuu hibeeyey nabiga marka wuu fiiriyey kor iyo hoos u fiiriyey ma doonin inuu guursado taasna waa sunna oo waxa weeye qofka uu guursanaya ninka inuu iska fiiriya nabiga amray sala allahu calayh wasalam xikmad weyn aana ku jirta fiiradaas xikmadaasu waxay tahay guurka ma ahan dalxiis iyo tumasho ma ahan waxa weeyaan reer dhaqan laga rabo muddo dheer intii ilaahay ugu talagalay inay wada joogaan laga rabo marka dad aan is-arag weligood haddii ay noqoto waxaa imaan kara waxa weeyaan sidaan moodaya ma ahan inuu yidhaahdo ama gabadhii ay tidhaahdo waa dhib weyn marka intaan guurdhicin inuu fiiriyo oo uu garato gabadha guriga u imaanayda waa shay sunnaa muhiimad weynna dhaqanka u leh marka nabiga wuu fiiriyey sala allahu calayh wasalam markaas ayuu go-aansaday inuusan guursan laakiin iska fiiri marka lagu leeyaha ma ahan isha suuqa dhiga ma ahan inaad laamiga isha dhigato ma ahan oo tiraa gabaraan ka raadinaayo ee gabar waxa weeyaan aad guurkeeda go'aansatay in lagu siinaya aad ku kalsoonaatay markay gebangeba tahay inaad iska soo fiirido weeye taasaa laga hadlaya marka gabadhii markii uu nabigu go'aansaday inuusan guursan nin kaloo saxaabadiisa ka mid aho ag joogay aa wuxuu yidhi rasuulka allow haddaadan dan ka lahayn aniga isii ilaa nabiga imaamkii muslimiinta ah gabadhana waxa weeyaan sida xadiidka imaamulbukhaari ba haddee baabka ugu qabtay waxa weeyaan gabadhana weli ma lahayn khaas ah weligii caamka ahaana nabiga ah gabadhaan weli khaasa lahaynna weliga caamka aha bixiya marka markuu sidaas yidhi wuxuu yidhi rasuulka allow haddaadan dan ka lahayn aniga isii markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ma haydaa waxaad mihir ka dhigto fiiri meherku hadduu ahaa lahaa midka soomaaliyeed yaa igula xir hayga xogayde hadduu ahaa lahaa nabigu ma weydii laha horta iisaar wuxuu dhilaa boqol igula xir dankama lihi walaa la siinaya meher miyaa la baxsha laakiin waxaasu ma ahan diin diinku shaqo kuma le waxaas waa dhaqan soomaaliyeedo aad u lunsan waxa weeyaan waa xoolo aad iska baxaydo bal waa inaad hore u kaashtaa sida feecan hore inaad u kaashtaa waana lagu heshiin karaa dayn laakiin wax cad oo laga wada hadlay wuxuu waa inay noqdaan wax cad oo laga wada hadlay waa inay noqdaan day dayn ahaa hadduu kaash ahaa waa inay cad tahay baabkiisu waa inuu cad yahay waqtigaa diibaydo ma ahanuun dusha ii saar dib dambena laysku weydiin maa kaas wax jira maahan meherna maahan ee waxa weeyaan waa arrin waxa weeyaan oo dulmi ah marka wuxuu yidhi nabiga maxaad haydaan kugu xidhaa macawiistaan duubsanaan hayaa huyidhi wax kaloo hantiya ma hayo nabigu wuxuu yidhi macawiistii haddaad sidaadaan macawiis naan noqona dad adiga iska duubsatana macnaha iyadii wax ku dheefimee wax kale raadiyo markaasuu inta tegey uu hanti kale soo raadiyo yidhi waa soo waan ee gabadhaysi markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam iltamis walow khaataman min xadiidin wax soo raadi faraati biraba allah ka dhigay marka meeshaas u fiirso faraati bira qiimo weyn ma joogo soo ma jeedid faraati bira waa shay aad u raqiisan waxyaalaha ugu raqiisan weyn haddana maxaan soo sheegnay markaan ka hadlaynay muhuurtii nabiga sala allahu calayh wasalam meheryaalkii nabigu baxshay waxa weeyaan ummu xabiiba binta abi sufyaan afar boqol oo diinaara loo sii mihir waa kun garaamoo dahabaani hadeerna maxaa nabigu yidhi wax kala haade xataa faraati dahaba soo raadi waxaan rabaa faraati bira faraati dahaba maaha faraati dahaba waaba xoogaa waxbuuba joogaa laakiin mid bir ah soo raadi saasuu yidhi halkaas marka ahlucilmigu waxay ka qaateen labadaas masalo masalo muhiimaa soo baxday waxay tahay meherka xad sharcigu uu u gudajiyey ma jiro oo la leeyahay intaas lagama badi karo kun garaaman bahaynaa haddeer soo ma jeedin had intaas lagama yaray karana ma jiro maxaa yaele faraati birhan bahaynaa soo ma jeedin keliya waxa uu shardiya waxa gabadha meherka looga dhigaa inuu noqdo wax maal laga dhigto maalkaas haba yaraado wax un maal laga dhiga karo waa inuu yahay khalaas intaasaa miisaan u ah waxaana qayr badan gabdhaha meherka yahay oo meherka hadda in la cusleeyo waxba muhiim ma ahan oo waxa weeyaan in meherka la fududeeyo waxaa ku fududaada guurka oo haddii la cusleeyo guurkaa dhibanaana haddii guurkii dhibanaadana zinada faafi marka meherku inuu fudud yahay waa wanaag laakiin ha noqdo wax la bixinaayo wax la bixina ha ahaado meel cadna ha looga heshiiyo baldayn iyo waxa weeyaan dibudhig midka uu yahay marka hore ha laga wada hadlo marka ninkii inta tegay faraati xataa bira soo waayey xataa faraati bira waa soo waayey markuu soo waayey nabigu wuxuu yidhi qur-aanka maxaad ka taqaana suuraduu sheegay suuradahaasaa naqaanaa yidhi suurad hebla iyo suurad hebla nabigu wuxuu yidhi zawajnaakahaa bimaa macaka min alqur'aan waxaan kugula nikaaxiyey oon kugu sawjeeyey intaas aad haydo qur-aanka ah macnaheedaa waxa weeyaan qur-aankaas aad taqaan bar barintaas marka waa nacfi nacfigaasa marka gabadhii meher u ah nacfigaas ayaa gabadhii meher u ah halkaasna ahlucilmiga gobol ka mida xukun kale ka qaateen in badan ahlucilmiga ka mida waxay tahay gabadha marka la nikaaxina waa in la yidhaahda nikaax ama zawaaj lafdigaas waa in la adeegsadaa lafdigaas waa in la adeegsadaa oo la yidhahdo zawajtuka ama la yidhaahdo ankaxtuka maxaa soo haray wixii aan intaas ahayn gabadha waa kusiiye iyo nikaax ma aha soomaaliya laftigooduna ogyihin inaysan nikaax ahayn oo hadda fiiri gabadha waxa weeyaan waa u tegayaa wiilku aabbaheed waxa weeyaan gabadha aabbaheed u tegayaa markaasuu le adeer gabadhaysii markaasuu le gabadha waa ku siiyey markaas iga soo doono hadda fiiri waa ku siiyey iga soo doono fiiri nikaax inuusan dhicin waa la wada fahmaa markaas kadib uuntaa saaxiibadiis ama qaraabadiis ama dad akhyaara soo wato oo xaraga keeno markaas kadib uu leeyahay yaa liigu nikaaxi marka marnaba ha u qaadan gabadha waa ku siiyey nikaax maaha ogowa weligaaba ha u qaadan inay nikaaxta gabadha waa ku siiyey nikaax maaha nikaax lama yidhahdo nikaax waxa weya waa kugu nikaaxi iyo waa aqbalay waa inay meesha timaada waa aqbalay marka nikaax lafdu nikaax ama lafdu zawaad waa in la adeegsadaa ahlcilmiga in badan sidaas ayay mareen sidaasaana waxa weeyaan shakilcaan qurxoon oo sababto iyadu khilaaf ma leh iyadu khilaaf ma leh caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu canha xadiidka imaamu bayhaqi sunankiisa ku wariyey gabadha nabiga nafteeda u hibayday waxay ahayd ay tihi khawla binti xakiim khawla binti xakiim sanad saxiixa ayayna uga sugan tahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi khaalisatan laka min duuni lmu'miniin khaalisatan laka min duuni lmu'miniin arrintaasu aday gaar kuu tahay mu'miniinta kale ka sokay waa arrintee wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linabiy wey in araada nabiyu an yastankixa waxaan kuu xalaalaynay gabar mu'minaad ah hadday nafteeda nabiga u hibaydo nabiguna uu doono inuu guursado khaalisatan lak aday gaar kuuta min duuni muminiin muminiinta ka sokay macnaheeda waxa weeye hadday gabar mu'minaad ah hadday gabar mu'minaad ah nafteeda u hibaydo nabiga qof aan ahayn xalaal uma ahan xalaal uma ahan sidaas weeye laakiin nabiga mihir la'aan ayay xalaal u tahay mihir la'aanay xalaal u tahay amaa gabadha haddii la nikaaxiyo mihirna aan la sheegin gabadha haddii la nikaaxiyo mihirna aan la sheegin waa mufawadada gabadha la yidhaahe waxa weeye nikaaxu waa ansaxa nikaaxu waa ansaxa culammada gobol ka midana ijmaacay ku soo naqliyeen sida ibnu rushdi oo kaleeto waxa weeyaan ijmac weeyu wa ajmacuu calaa ana nikaaxa tafwiidi jaa-is uy culammada muslimiinta ku ijmaacay gabadha meherkeedii laga aamusay in waxa weeye nikaaxeedu ansaxayo bannaan yahay waana fasiro wuxuu yidhi wahuwa an yucqada nikaaxu duuna sadaq waxa weeyaan waa in nikaaxii la gunto oo gabadhii la nikaaxiyo ayadoo meher la sheegin taasaa waxa weyan tafwiidku waa midkaas qur-aankaana caddaynaya haddee laa junaaxa calaykum in dallaqtumu nnisaa'a maa lam tamasuuhunna ow tafriduu lahunna dembi dushiinna ma ahanin dumarkii haddaad furtaan idinkoon una galmoon awalla meher aan loo magacaabin marka fiiri waa inay nikaaxsinin nikaaxu waa sugnaa hayla dalaaq goormuu dhaca sidaan xalay soo ogaanay bacda nikaax marka allah wuxuu leeyahay haddaad furtaan idinkoon una galmoon meherna horey aan loogu magacaabin marka aayaddaasaa caddayday waxa weeyaan in gabadha nikaaxeedu guntamayo ayadoon wax mehere lasoo hadal qaadin wakadalika ibnu qudaamana muqniga sidaasu wuxuu yidhi ina nikaaxa yasixu min hayri tasmiyati sadaaq fii qowli caamati ahlilcilmi wey fii qowli caamati ahlilcilmi markay sidaas noqoto marka haddii intaysan isku galmoonin ay isla cayinaan oo yidhi uu ninkii maalan yidhahdo intaasaan ka dhigayaa ayadiina ay waafaqdo khalaas waa intaas meherka haddaysan marka iyagoon ka wada hadlin uu u galmoodana mahru mili yaa waajibaya mahru mili ayaa waajibaya mahru mili maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa gabadha gabdhaha casabadeeda macnaha gabdhaha walaalaheed eedooyinkeed ilmaadeeradeed gabdhahaas ee ayada aynigeeda ah ku nuuca ah la da-da ah la quruxda eeg beledkay ku nooshay kula nool meherka lagu nikaaxiya kaasa u waajibaya meherka ay u badan yihiin gabdhaha noocaas ila waxaa laogso dadka khaasatan reer miiga oo kaleeto iyo meelo badan meherku waaba wax la yaqaanba mehro la yaqaanba wey meheradu calaa kulli xaal gabdhaha ayadaas aynigeeda casabadeedana ah ee wax walba kala siman gabdhahaas inta lagu nikaaxiyaa u waajibayda khalaas mahru mila la yidhahda intaasaa u waajibayda oo la siinaya qaad calimnaa waan ogaanuu ilaah yidhi maa wixii faradnaa aan waajib yeelnay calayhim mu'miniinta korkooda aan ku waajib yeelnay fii aswaajihim zawjooyinkooda aan kula waajib yeelnay wixii aan ku waajib yeelnay fii aswaajihim zawjooyinkooda wamaa malakad fii aswaaji macnaha sawjooyinkooda dhexdooda xaal u haday waxaan waajib yeelnay wey iyo wamaakii malakad ay milkiday aymaanuhum midigyaalkooda meeshaana xugun kale oo mu'miniinta ku gaar aho nabigu la wadaagina ilaahay ku sheega ilaa markuu sheegay nabiga xugun u gaar ah uu ilaah yidhi waa ognahay mu'miniinta markay guursanayaan ama addoommadooda waxa aan ku waajib yeelnay ayaga waxaa lagu waajib yeelay waa maxay wuxuu yidhi imaamu lmufasiriin alcallaama alxaafid abuljacfar moxamed ibnu jariir adabari wuxuu yidhi wa huwa macnaheedu waxay tahay wa huwa annaa faradnaa calayhim annahu laa yaxilu lahum caqdu nikaax xalaal uma ahan mu'miniinta kale in nikaax ay guntaan calaa xuratin muslima gabar muslimadoo xorana ay nikaaxsadaan ilaa biweliyin weli maahane xalaal uma ah ayaga laakiin nabiga xalaal ay u tahay idan waxa weeyaan nin kastoo mu'miniinta ka mid ah oo gabaraan weligii ku nikaaxin yidhaha waa igu nikaaxsantaha waa kadaab mana ku guursan sida ilaahay waajibiyey dariiqadii ilaahay waajibiyey maba ku qabtid waxaa dhici karta inaad tiraa maya aniga weli waa wadaadkii wallaweyn ka sheeyaan u geey weli waa u geey fiiri marka hadalku waa sii socda halkaas kuma jooge ilaa biweliyin casabatin wey weli qaraabadayda waa inuu ku nikaaxiyo haye wadaadkaa laguu ka soo gelaa marka ya xaadeed ina ayaad aheedu leey marka loo geey maba yaqaan boqolka kunuu yaqaan isaga maba yaqaan soo ma jeedid biweliyin casaba waxa ilaahay mu'miniinta ku waajibiyey waxay tahay markay guursanayaan inaan guurkoodu xalaal noqonayn ilaa gabadha uu nikaaxiyo weli casaba ah weli qaraabada ah gabadha dhaxalkeed dad kale aabbaheed haddii la waayo awoogeed aabbaheed dhalay haddii la waayo walaalkeed ku aabbiya hooyo ah kan ku aabba xataa ma nikaaxi karo duu midkii ku aabbiya hooyaa joogo haddii la waayo walaalkeed ku aabba ah markaasuu imaan kara haddii la waayo wiilka walaalkeed ku aabbiya hooyaa dhalay markaasaa la gaara sidaas kuwa kaas ilaa uu nikaaxiyo xalaal ma aha idan qof kasta oo sidaas ku haysta guur ilaahay wuxuu ku waajib yeelay ma samayn xalaalna uma aha marka waa inuu hadda istaba qabto oo ilaahay siduu ku waajib yeelay ku guursado sidaas weeye xaafid ibnu kahiirna sida laftirkeedun ku dhigaa wuxuu kaloo yidhi ibnu jariir wa shuhuudin cuduulin wa shuhuudin cuduulin waxaa kaloo laga rabaa nikaaxu xalaal noqon maa ilaa ay ka qayb galaan markhaatiyaal caadiliin caadiliin ma yihiin kuwa wadaadka la fadhiya ninka qolka ku jira kuwa la fadhiya ee gaariga caasiga markuu wallaweyn soo istaago kusoo yaacay kaala sheek waxaa kana sheekhaana kugu nikaaxaaya maya kaale been waayo waa yuusan jeebka kaa furan waa tuugay kaale anaa kugu nikaaxaaya caadiliin miya ise waa ciyaal suuq ciyaal suuq wey wallaahi isan caadiliin ahayn marka weli welina ma joogo caadil oo shuhuud caadilinana ma joogaan shuhuud caadilina la rabaa iyo waxaa kaloo ilaahay uu waajibiyey waxay tahay walaa yaxilu lahum minhunna akharu min arbaca ninka muuminkaa afar wax ka badano xalaal uma aha nabiga sala allahu calayh wasalam sagaalaa isku mar u joogtaane waxa weyna sagay gaar u tahay ninka muuminkaa afar ka badan xalaal uma aha iskuma keeni karo ilaahi weynaa waxa weeyaan axkaamuu ku gaar yeelay nabiga sala allahu calayh wasalam axkaamna ummadda iyo nabiga wuxuu yidhi iskaga mida yihiinoo ummaddii wuxuu ku yidhi nabiga uga dayda axkaamna nabiga la yidhi asaga iskale ugama daya kartaan sidaasay u kala duwantah axkaamta ibnu kaiir laftigiisa fiiri qad calimnaa maa faradnaa calayhim fii aswaajihim wamaa malakat aymaanuhum waan ognuhu ilah yidhi waxaan ku waajib yeelnay mu'miniinta fii aswaajihim xaalay ahaadeen sawjooyinkooda axkaamtaan ku waajib yeelnay iyo wamaa malakad aymaanum waxay gacmoodu milkiyeen qaala wuxuuhi ubay ibnu kacab saxaabigii ahaa wa mujaahid xasanubasri qataada ibnu jariir fii qowlihi qad calimnaa maa faradnaa calayhim fii aswaajihim ay min xasrihim fii arbaci niswa xaraa'ira in mu'miniinta lagu koobay afar dumarahoo xora oo aysan ka basa karin oo aysan ka basa karin wamaa shaa'uu min alimaa iyo intay doonaanoo addoommo ah addoommadu xaq ma leh intaad nasiib u hesho ama haddaad lacag leeda kusoo gadato wey iyo washtiraadi lweliyi weligii qaraabada ahaa maahan weliyin maaha washtiraadi lweliyi weligii inuu shardi yahay ash waa macrifa sooma jeedi waa cahdiya weligii casabada ahaa wey kaas wey waa cahdiya ashu sooma jeedi iyo walmehri meherkii waa inuu meher ogolyahy iyo washuhuudi markhaatiyaalkii caleyhi ay ka markhaati kacaan sidaas weeye wahum dadka saas alle ku waajib yeelay alummatu waa ummadda nebi maxamed qofkii ummadda nebi maxameda saasa waajib ku ah qaara marka waxay yidhaahdaan markii hore taan qaldanaadee waa dambe waa dambaa adoogii raalli naga noqdo wuxuu yidhi iska hayso bis weeye waa isku kiin ogahay waxaas waxay kuu tarayda maliyaan waqti kaaga lum alimaam ashaafici raximahullah umka hadal cajiib badanuu ku yidhi wuxuu yidhi haddii marka hore weli la-aan uu gabadhii guursado kaxi waa baatil nabigaa sheegay sala allahu calay wasalam ayuma mra'atin nakaxat bikayri idni weliyiha fa nikaaxuhaa baatil fa nikaaxuhaa baatil fa nikaaxuhaa baatil nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam afar saddex gooraa nabi maxamed yidhi waa baatil adoo ilaahay rumaysan ma dhihi kartaa baatil ma ahan baatil ma ahan ma dhihi kartaa wallaahan qof ilahay rumaysan ka daba dhihi karin qof nebi maxamed nabinimo u rumaysan inuusan dhihi karin yaa maxaa la nebi maxamedaa yidhi waa baatil waa baatil waa baatil imaam shaafici muxuu yidhi marka halkaas xukun cajiib badan soo saaray wuxuu yidhi baatil mar hadduu yahay haddii aabbihii yidhi raalliyaan ka ayo baatilkii aan raalli ku ahay baatil uu aabba raalli ku noqdo xalaal ma ku noqdaa saas maya raalli ahaansho aabbe baatil wax ku tari ma wuxuu yidhi ilaa dib loo nikaaxiyo nikaax aan baadil ahayn xaq aabbu hadduu wax ku siinaayo waa inuu dib kuugu nikaaxiyo nikaax aan baadil ahayn oo xaq ee baadilkii aan raalli ka ahay waaba jaahilnime baadilkii aan raalli ka ahay jaahilnimay tusayda weliba in badan oo ka mida odayaashana waxa weeyaan waxay moodaan in gabdhihii laga haystee hadduu ogaa lahaa inuu baadil yahay raalli aan xataa ma dhihin ee danuba raalli iga dhigtay wey raalli aanshaad maqlayda danuba raalli iga dhigtay wey ee raalli ma noqdeen hadduu ogaa lahaa inuu meesha nikaax ka jirin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi likay laa yakuuna likayd waxay ku tacalluqaydaa inaa axlalna axlalna ay ku tacalluqaydaa waxaan kuugu xalaalaynay likay laa yakuuna inuusan ahaanin daraaddeed calayka dushaada xarajun wax dhib ah wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan turjii dib ayaad u dhigaydaa man tashaa'u midaad doonto minhunna xaalo ay ka mid tahay gabdhaha waahibaadka ee kuu hibeeyey naftooda minhunna min alwaahibaad gabdhaha naftooda kuu hibeeyey xaalay ka mid tahay wa tuwi waad soo dhowaynaysaa ilayka xaggaagaad u soo dhowaynaysaa man tashaa'u midaad doonto waman midii ibtaqayta aad dalabto minman xaalo ay ka mid tahay kuwii casalta aad fogayday falaa junaaxa wax dembi ah calayka dushaada ma ahaanin daalika tafwiidkaas ilaa mashiicatika daalika tafwiid ilaa mashiicatika bandhiga arrinta loo bandhigay mashiicadaada adnaa asagaa u dhowaansho badan an taqara inay qabowsato acyunuhunna gabdhihii indhahooda oo walaa yaxsanna aysan murugoon wayardayna ayna raalli ku noqdaan bimaa kii aataytahunna aad siiday kulluhunna dhammaantood ay raalli ku noqdaan wallaahu alleh yaclamu asagaa u ogaal badan maa fii quluubikum waxaa quluubtiinna ku sugan wa kaana allaahu allaah wuxuu ahaaday caliiman mid oqoon badan xaliiman oo dulqaad badan turji man tashaa minhunna wa tu'wi maxaa loola jeedaa laba qowl ay mufasiriintu leeyihiin laba qowl ayay leeyihiin qowlka koobaad waxaa caddaynaya xadiidka caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu tacaala canha ee saxiixa imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey wuxuu yidhi curwa ibnu zubayr caaisha radia allaahu tacaala canhaa waxay ceeday jirtay dumarka naftooda u hibeeya rasuulka sala allahu calay wasalam way ceeday jirtay oo waxay dhihi jirtay alaa tastaxyi ilmar'a oo gabadhu miyay isxishoonin an tacrida nafsahaa bikayri sadaq meher la-aanaan kugu rabaa inay iska tiraa hayta waysan xishoonayn ay dhihi jirta ilaa ilaahay uu aayaddan soo dejiyey faanzala lahu markaasna faanzala lahu sidaan muqadimadii ku soo ogaanay sababiyay tusay faad inay sababu nusuul tahay oo waxa weeyaan arrintaas ay dhahayday caa-isha sababu nusuul arrintaas sabab noqoto aayadaad soo degtay arrintaas darteeda aayadu soo degtay oo allah subxaana wa tacaala uu leeyahay turjii man tashaa turjii dibaad u dhigaydaa man tashaau midaa doonto minhunna min alwaahibaat xaalay ka mid tahay oo midaa rabto waxaa leedahay maya hadda ku guursamaa watuuhi waad soo dumaydaa ilayka xaggaagaad u soo dumaydaa man tashaa middaad doonto oo waad ka aqbalaydaa oo kuguma qasbanid ti waxa weye nafteeda kuu hibayda inaad aqbasho kuma qasbanid waman ibtaqayta midii aad dalbato miman gabdhihii xaalay ka mid tahay casalta awal aad fogayday oo awal aad diiday falaa junaaxa calayka wax dembiya dushaada maahan markay intaasu soo degtay caaisha waxay tidhi innii araa rabbaka yusaaricu laka fii hawaag anu waxaan arkahay tihi rabbigaa inuu u degdegayo jacaylkaaga nabi maxamedow wax alla waxaad rabto a ilaahay sharci kaaga dhiga oo aad jecesha bal sida laguugu fudaynaa wax walba rabbi waxaan arkayaa tihi jacaylkaaga inuu u degdega macnaha waxa aad rabto oo rabitaankaaga ah nabigana wax wanaagsanuu rabaa waxaas ilaahay inuu kuu jiraynayaa ii muuqatay tii marka gabdhihii eeddi waa ka day markaas aayadda macnaheedu sidaasuu noqona aan macnaynay oo ah waxa weeyaan dumarka nafta naftooda kuu hibaynaya taa doontana waxa weyan dib iskaga dhig taa doontana waa soo dumi kartaa kuwii awal aad dib u dhigtoo fogeyda mid ka mida waas haddana dibaad u dalba kartaa daalika waxaa lagu ishaaraa tafwiid tafwiidu alamri ilaa mashii'ati nabiy sala allahu alay slm daalika tafwiidkaas arrintii o dhan nabiga loo bandhig marka bandhigaas arrinta lagu bandhigay ee adnaa u dhowaansha badan an taqara inay qabowsato acyunuhunna gabdhaha waahibaadka indhahooda oo ay ogaadaan wixii ilaahay weynaaba subxaana wa tacaala xurunkii inuu ku xidhay rabitaankii nabiga sala allahu calay wasalam walaa yaxzanna aysanna tiiraanyoon oo midaad aqbashiyo midaad aqbali weydo wayardayna ayna raalli ku noqdaan bimaa aataytahunna waxaad siido kulluhunna dhammaantood saas waa macno macnahaas waa macno laakiin sida xaafid ibnu xajar uu yidhi waxaa shaad ah in la yidhaahdo nabiga gabdhihii naftooda u hibeeyey mid ka miduu guursaday wuxuu leeyahay arrintaas waa shaad waxaa maxfuud ah hal mid nabiga sala allahu calay waslm uma galmoon oo waahibaadkii ka mid a iyadoo ilaahay u jideeyey ayuusan nabigu haddana salawaatullaahi wasalaamu caleyh aqbalin oo uusan mid nafteeda u hibayday uusan aqbalin iyadoo la ogyahay kuwa badan inay naftooda u hibeeyeen sidaas ayuu xaafid ibnu xajar fatxulbaari ku leeyahy taas waa macno aayadda macno kale macnaha kale wuxuu yahay turji man tashaau minhunna minhunna zawjaadka nabiga ka hadleen minhunna min aswaajika waa zawjaadkii nabiga sala allahu calayh wasalam ee sagaalka ahaa ee nabiga sala allahu calayh wasalam uu qabay ayaa waxaa la leeyahay zawjaadkaaga waajib kuguma ahan inaad jiifka u qaybido oo aayaddu waxay ka hadlayda ay yidhahdeen mufasiriintaasu waxa weeyaan nabiga waajib kuma ahan qasmi laakiin waxaa la ogsoon yahay ragga kale mu'miniinta ah ee laba dumara ama ka badan isla qaba inay waajib ku tahay inuu qaybiyo oo tan hadduu habeen la seexdo tan kalena habeen uu u tago waajib inay ku tahay laakiin nabiga waajib kuma ahayno aayaddaana looga riday ayay yidhahdeen mufasiriin badanoo ibnu cabaas ka mid iyo mujaahid ka mid yahay oo markaas macnaheedu wuxuu noqon turji dibaad u dhigaydaa mantashaa midaad doonto oo qayb sii maydid habeen u hoyo maydid minhunna markaas halkaanu celaynaa min aswaajika marka horena halkaanu celinay min alwaahibaat min aswaajika zawjooyinkaaga xaal ay ka mid tahay wa tuwi waad soo dumaydaa oo nasiibaad siinaydaa oo qaybaad siinaydaa man tashaau midaad doonto waman ibtaqayta midii aad dalbato minman dumarkii xaalay ka mid tahay casalta awal aad fogaydo aadan habeen siin falaa junaaxa wax dembiya calayka korkaaga ma ahaanin daalika ay daalika tafwiid ilaa mashiicatika bandhigaas oo adiga lagu bandhigay qasmigii iyo qaybintii adnaa isagaa u dhowaansha badan an taqara inay qabowsato acyunuhunna gabdhaha indhahooda oo waxa weya zawjaadkaaga oo say u qabowsana indhahooda nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la ogsoon yahay oo axaadiista haabitkaa ku sugan inuu u qaybi jiray haddii qur-aanku caddeeyey inaan qaybo waajib ku ahayn oo gabdhihii mu'minaadka ah ay og yihiin inaysan nabiga waajib ku ahayn haddana uu u qaybinayo waxay dareemayaan nabiga inay tahay tafadulkiisa inay tahay akhlaaq wanaaggiisa inay tahay wanaaggiisa marka aaday ugu sii farxayaan raallina uu noqonayo daalika kaasa adna u dhowaansha badan an taqara inay qabowsato acyunuhunna indhahooda oo aaday ugu farxayaan waxay dareemayaan xaq aan waajib ku ahayn isagoo ah inuu haddana nabigii sala allahu calay waslm ku tafadulay oo walaa yaxzanna aysan tiraanyoon oo wayardayna ay raadi ku noqdaan bimaa aataytahuna waxaad sidoo jiif ah kulluhunna dhammaantood wallaahu alle yaclamu waa og yahay maa fii quluubikum waxaa qalbiyaalkiinna ku sugan oo min almayli ilaa bacdihinna duuna bacdi maa fii quluubikum waxay tahay jacaylka waxa weeyaan waajib ninka waxaa ku ah waxa uu awoodo inuu qaybiyo jiifkii inuu qaybiyo maalkii inuu qaybiyo hadalka wanaagsan inuu qaybiyo oo uu cadli ku sameeyo laakiin qalbiga waxa weeyaan ma awoodo qalbiga waxa weya waa kala jeclaana ninka waxa weya zawjaadkiisii waxa weeyaan wax uu isagu awoodana ma aha wax uu isagu awoodo ma aha marka taas laguma addoonsan maxaayl maba awoodo marka ilaahay waa ogyaha waxaa quluubtiinna ku sugan wa kaana allahu alla wuxuuna haday caliiman mid u ogaal badan waxaa quluubta ku sugan xaliiman oo dulqaad badan labadaas macnaa aayadda lagu fasiray xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi ibnu jariir dabari labada macnaba aayaddu diidi maydo wuxuu yidhi waxaa dhici karta aayaddu waxa weeyaan inay caam ku tahay waxaa dhici karta ma dhihin wuxuu waxay caam ku tahay waaba jasmiye waana doortay ibnu jariir aayaddu caamay ku tahay kuwii waahibaadka ahaa iyo kuwii oo waxa weeyaan sawjooyinkiisa ahaa labadaba aayaddu waa ka hadlayda waa ka hadlayda aayaddu oo waxa weya kuwa waahibaadkaana midii uu aqbalo ayaa nabigu sal allahu calayh wasalam uu guursanayey oo u noqonayay zawjo miduu doonana wa iska daynayey zawjaadkiisana nabiga sala allahu calayh wasalam khiyaaru u lahaa inuu qasmiga siiyo inuusan siin ee qasmigu nabiga waajib kuma ahayn waajib kuma ahayn marka aayaddu labadaba caamay ku tahay uu yidhi markaasuu xaafidku macnahaas uu doortay ibnu jariir markuu sheegay wuxuu yidhi doorashadaanu waa xasan jawi jayid qawi ah axaadiistuna saasay ku kulmaydaa axaadiistuna sidaas ayay ku kulmaydaa marka ibnu jariir iyo ibnu kaiir labadaba macnahaasay doorteen laakiin alimaam alxaafid moxamed ibnu cali alkeriji alqasaab isagu waxa weeye nukatulqur'aanka labada macno miduu doortay wuxuu yidhi labadaba isku mid ma aha adilo xoog badanoo qawiyana wax keena aad u xoog badan wuxuu doortay in nabiga sala allahu calayh wasalam qasmigu waajib ku ahaa inuu u qaybiya inay waajib ku ahayd siday ummadiisa waajib ugu tahay aayadduna waxay ka hadlayda ay tahay gabdhaha waahibaadka gabdhaha waahibaadka ina ay tahay sidaas ayuu doortay waxaana uu adilo uga dhigay maalan in nabiga qasmigu waajib ku ahaa wuxuu adilo uga dhigay kow nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu xanuunsanaa sakaraadkii nabigu ku dhintay markii uu xanuunsanaa waa la wadi jiray markaasuu markuu miir ka leeyahay marmaruu miir beeri jiray xanuunka markaasuu dhihi jiray ayna anaa hadan berri qoyskaan ah qoyskaan barri markaasaa la geyna ayna anaa hadan uu leeyahy berri qoyskaan ah sakaraad markaasaa la geyna ayna ana hadan wuxuu ula jeedaa yidhahdeen caaisha ma soo dhowda habeenkeeda aad u jeclaa markii dambey ummahaatu muminiinkii kale ayay u fasaxeen nabiga in lagu sakaraadiyo guriga caaisha wuxuu yidhi alimaam maxamed ibnu cali alkarji haddii aysan waajib ku ahaa lahayn uma baahdeen inuu idan weydiisto kuwa kale intaasoo dhibana nabiga ma mareen sala allahu calayh wasalam waa daliilka koobaad waa daliilka koobaad waana xadiis bukhaariga saxiixulbukhaariga ku sugan weeye inuu sidaas nabiga sala allahu alay waslm xaaladii waxa weeyaan sakaraadka uu ku dhintay inuu saas dhihi jiray daliilka labaad sawda binti zamca markay gabowday nabigu wuxuu damcay sala allahu calay wasalam inuu furo saasuu damca waxay kula heshiiday inuusan furin habeenkeediina caaishay siiday oy ogeed nabigu inuu jecel yahay caaishay siiday sidiiuu nabigu yeelo caaisha laba habeenay laheed waxa weeyaan haddii aysan xaq u lahayn sawda oo waxa weeyaan aan nabiga qaybintu waajib ku ahaa lahayn habeen lagala gorgortamo maba yeelateen caaisha waxay sidana lama arkeen ilaa qofku wuxuu bixiyey xaq uu leeyahay habeenkaas dumarka kaleeta kamaba xibinba maxay bixineen marka bixintan ay bixiday waxa weyaan habeenkeedii oo ay caaisho siiday wuxuu tusaa xaq ay iska laheed inuu yahay taasuna waa daliilka kale waa daliilka kale daliilka kale oo uu keenay waxa ay tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu rabo inuu safro sida xadiiska saxiixbukhaariga ku sugan kitaabuulmaghaazi markuu doonayo inuu safro nabiga mid iskama wada jirin dumarkiisa waa u qurcay jiri waa u qori tuuri jiray waana sida nin walba waajib ku ah ee waxa weyn dumar badan isla qaba miduu doono ma dhihi karana keen adaan isla safrayna waa inuu u qurceeyo u qori tuuraa tii qurcadeedu soo baxdan u wata sidaas weeye nabigu sidaas uu yeeri jiray sala allahu calayh wasalam haddii aysan marka horeba waajib ku ahayn inuu u qaybiyo qurcad maxaa keeni lahaa xuquuq ay leeyihiin maba ahane miduu doonuu wada lahaa taasuna waa daliilka kale waa daliilka kale mideeda kaleeto ummu salama nabiga markuu guursaday sala allahu calayh wasalam garoobay ahayd gabar garooba ninku markuu soo guursadana saddex habeen inuu iyada u gooni yeelaa waajib ku ah hadduu dumar kale leeyahay kadibna uu u qaybiyo waxaa kaleeto u bannaan inuu yidhaahdo gabadhan garoobkau soo guursaday toddoba ma kaaga dhigaa toddoba habeen makula jooga waxaadna ogaanay haddaad toddobada doorato hadhow kuwa kalena min toddobaa lasoo siina kadibay bilaabana wareegtadu laakiin hadday saddexdeeda qaadato isla markaasa wareegu bilaabana oo saddexda loo qallayma ila xaqa iska lahaad weeye nabiga umu salama saasuu u weydiiye wuxuu yidhi toddoba ma kaaga dhiga wuxuu yidhi alimaam maxamed ibnu cali alqasaab haddii nabiga sala allahu calay wasalam aysan qayboba waajib ku ahayn waxa weyan khiyaan ma geliyeen mana weydiiyeen taasuna waa daliil kale adiladaas oo dhan waxay tusayaan nabiga sala allahu calayhi wasalam inay waajib ku ahayd qaybinta qowlkaas ayuu ku doortay xagga daliil ahaanna qowlkaasa xoog badan jumhuurtana qowlka kale mareen qowlka kaley mareen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laa yaxillu laka laa yaxillu laka xalaal kuuma aha nabiga suubanow annisaau dumarka min bacdu ey min bacdi nisaa min bacdi nisaa dumarkii ka gadaal amase min bacdi nisaa'ika dumarkaaga ka gadaal allaatii khayartahunna dumarkii aad khiyaarka geliday ka gadaal xalaal dumar kale kuuma ahan walaa an tabaddala bihinna inaad beddelatana xalaal kuuma ahan min aswaajin sawjooyin kale aad ku beddelato walow acjabaka haba ku cajabgeliyo xusnuhunna sawjaadkaas kaleeto quruxdooda ilaa maa shay maahane malakad ay milkiday yamiinuka midigtaada wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday raqiiban mid ilaalinaya calaa kulli shayin wax walbaba laa yaxillu laka nisaa aayaddan sida ay yidhaahdeen ahlucilmi badanoo cabdullaahi ibni cabbaas iyo mujaahid iyo qayrkiisba ay ka mid yihiin abaalmarin ahaan ah ilaahay u soo dejiyey oo la abaalmarinayo sawjaadkii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo waxaa laga abaalmarinayaa doorashadii ay doorteen allah iyo rasuulkiisa iyo daarta qiyaame waxa weeyaan markii nabigu khiyaar geliyey sidaan soo ogaanay ee la yidhi kala doorta in nabigu iska kiin sii daayo oo aad guursataan rag dhaqaala leh iyo inaad doorataan allah iyo rasuulkiisa iyo qiyaamaha marka dhammaantood waa kuwii doortay daarta aakhiro allah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro saddexdaba waxa weeyaan sagaalkiiba doorteen sagaalkiiba sidaasay doorteen abaalmarin ilaah ku abaalmarinaya aayaddan la soo dejiye oo ay tusaydo arrintaasu in ilaah raalli ka noqday doorashadooda nabigiiya waxaa lagu yidhi dumarkaas ilaah iyo rasuul iyo daarta aakhiro doortay waxa weeyaan dumar aan ahayn xalaal kuuma ahan mid dambe kama daba guursan kartid oo hadday intay ahaayeen sooma kordhi kartid inta mid furtana mid kuma bedeli kartid ayagaas ayaa waxa weeyaan zawjaadkaagii ah fi dunyaa waalaakhira marka waxay tusaydaa ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala siduu raalli uga noqday doorashadii ay doorteen nabiga sala allahu calay wasalam laa yaxillu laka xalaal kuuma ahan annisaau dumarka min badu min annisaau dumarka min bacdu ey min bacdi nisaa'ika allatii khayartahunna dumarkaagii aad khiyaarka geliday ka gadaal dumar kale xalaal kuuma ahan walaa an tabaddala bihinna inaad ku beddelshaana xalaal kuuma ahan min aswaajin zawjooyin kale inaad horta kuwo kale ku soo dartaa xalaal kuuma ahan inaad ayagii mid inta meesha ka saarto mid ku bedelataana xalaal kuuma ahan walow acjabaka haba ku yaadgeliyo xusnuhunna quruxdooda oo kuwan kaleeto dib ka keenayda haba kula qurxoonaadeen ma ku soo dari kartid mana ku bedeli kartid ilaa maa shay maahane malakad ay milkida yamiinuka midigtaada waxaa xalaal ku ah wixii gacantaad u milkido oo addoommada addoommadu ayagu waa kuu furan yihiin laakiin guur dambe waa lagaa xijaabay guur dambe waa ka xihanta xajriyaa lagaaga sameeyey laakiin addoommada waa kuwa xalaal wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday raqiiban mid ilaalina calaa kulli shayin wax walbaba doorashadii gabdhahaas ay doorteen allah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro ilaahay waa ilaalinaayey waa uu og yahay raalliyuu ka noqday waana ka abaalguday oo sidaasuu ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ugu abaalguday adduunka waxa weeyaan aakhirana ugu abaalguday oo waxa weeyaan waa inay nabiga zawjaadkiisa ay aakhirana yihiin aakhirana marka waa loogu abaalguday laakiin caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu tacaala canhaa waxay tidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan ilaah ma oofsan ilaa uu u xalaaleeyey inuu wax guurso karo markii sidaas looga xarimay ka gabaal aayadda waa la nasaqay nabigana sala allahu calayhi wasalam ilaah ma oofsan ilaa ilaah u xalaaleeyey inuu guurso karo caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu tacaala canhaa sidaas ayaa ka sugan wakadalika umu salama laftirkeeduna sidaasay tiri umu salama laftirkeedana sidaas oo kaleeto ayay tiri marka haddii sidaas la yidhaahdo maxaa aawa daliilkii nasakhay aayaddan daliilkii nasakhay aaway saddex qowlay ka leeyihiin culimmada midka koobaad wuxuu yahay waxaa nasakhay yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka laati taasaa nasakday qowlna wuxuu leeya waxaa nasakday turji man tashaau minhuna watuwi taasaa nasakday dhihi maydi ee kuwaasaaba horeeye qur-aanka sida uu qoraal ahaan ugu kala horeeyo soo degidda uguma kala horreeyo aayadda markay soo degto nabigaa dhihi jiray meel heblo geliya suuratulbaqarayna si sariixa ugu jirtaa waladiina yutawafawna labada aayadood midda qoraal ahaan horayda taasaa mansuuqaa qoraal ahaan midda dambaydaana naasiqaa biijmaaci mufasiriin soo ma jeedin waladiina yutawafawna labada aayadooda ku jirta suuratulbaqara marka waxa weeyaan aayaddu ayadoo qoraal ahaan horaydo aad soo degiddeedu dambay karta ila sidaasaba u qoran qur-aanku sooma degin aayadaa soo degeen nabigaa dhihi jiray meel heblo geliya marka labadaas qowl waa jiraan qowl kalaa jiro ah xadiisaaba lagu nasaqay oo sunna nasaqday qur-aanay markaasna noqoneen aayadda marka tafsiirkaas waa macno mufasiriin badan ayaana mareen waana sida raajixa ah a'immada rajaxdana uu ka mid yahay maxamedulamiinu shinqiidi maxamedulamiinu shinqiidi uu ka mid yahay a'immada rajaxday oo dafcu iihaami alitraab can aayi lkitaab ayuuna sidaas ku caddeeyey oo ku rajaxay wuxuu ku rajaxayna waxay tahay wuxuu yidhi waxyaalaha wax lagu rajaxo waxaa ka mida murajaxaadka ah qofka saaxibulqisada ah oo arrintu asaga si gooniya u qusaydo dadka kale waa laga hormariya qowlkiisa waxa caddeeyey nabiga in dib loogu xalaaleeyey inuu guursan karo waxa weeyaan waa zawjaadkiisii waa caaisha iyo umusalama ayarintuna arrin si gooniyaha iyaga u qusayda sababtoo iyaga way cidda lala guursana marka si gooniyahay ugu dhun daboolaan ula socdaan arrintaas sidaas darteeda sida ay tahay qaacidada usuuliga ah saaxibulqisati yuqadamu calaa kayrihi qofka arrintu asaga qusaydo iyo qof kale hadday iskhilaafaan waxaa la hormariyaa qowlka saaxibulqisada marka arrintaanu si gooniyahay u qusaydaa caaisha iyo umusalama welidaa sidaas daraaddeedoo qowlkooda raajixa aayaddan oo mansuuqa marka aayadda qowlkeeda raajixa ah laba qowlo oo ahlucilmiga waa qowlkaas qowl kalaa jira laa yaxilu laka nisaau min bacdi aayaddu waxa weeyaan kama hadlaydo dumar cusub ma guursan kartida yidhahdeen qoladaas ee macno kale ka hadlayda waxay tahay macnahay ka hadlaydaa aayaddii aan ku soo bilownay darsiga yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka laati dumaray tilmaanta aayaddaas aayaddu waxay ka hadlaydaa aayaddaanu dumarkii aayaddaas aan kuugu soo tilmaannay kuwo aan ahayn xalaalkuma ah aayaddu saasay ku hadlayda tilmaantaas ku soci markaad guursaydo markaasna macnuhu wuxuu noqonayaa laa yaxilu laka xalaal kuma ahan annisaau dumar min bacdu ey min bacdi laa-ii wasafa allaahu laka wasafahunna allaahu laka kuwii ilaah kuu tilmaamay ka gadaal kuwo kale xalaal kuma ahan marka kuwii aan soo hijroon xalaal kuma ahan kuwa aan mu'minaadka ahayn xalaal kuma ahan saasay noqonay marka aayaddu maba ka hadlaydo dumar cusub ma guursan kara mise ma guursan karin dumar cusub waa guursan kartaa laakiin kuwii laguu soo tilmaamay kuwaan ahayno xalaal kuuma ahan aayaddu macnahaas ayay ka hadlaydaa waa qowl kale xaafidkuna labada macnaba waa sheegay labada macnaba markuu sheegay wuxuu yidhi xaafidku ibnu jariir dabari wuxuu doortay aayaddu labada macnaba inay ka hadlaydo macnahaas oo aysan ismana diidayani labada macnaba inay ka hadlaydo oo waxay tahay xalaal kuuma ahan horta dumarkii lasoo tilmaamay kuwaan ahayn haddana kuwaad hadda guursatay hadda ka hor aad haysaneehe kuwa cusub inaad keentaana xalaal kuuma ahan aayaddu labada macnay ka hadlaydahu xaafid ibnu kaiir wuxuu hi wahaada aladii qaalahu jayid sida uu yidhi ibnu jarirna waa fiicantahay marka sidaas weeye oo labada macna ma isdiidayaan wey ma isdiidayaan labada macno yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tadkhuluu ha gelinina buyuuta nebiya nebiga guryihiisa ha gelinani ilaa an yu'dana lakum in layniin fasaxo ma ahane ilaa dacaamin cunto laynikugu fasaxo hayra naadiriina xaalo aadnaan sugayna layniin fasaxo inaahu cuntada bislaabkiisa walaakin idaa duciitum marka laydiin soo yeedho fadkhuluu gala fa idaa dacintum markaad cuntaanna fantashiruu kala taga walaa mustacnisiina xaalaadnaan isweheshaynna la iniin fasaxo lixadiisin sheeko aadnaan isku weheshanayn inna daalikum arrinta la soo sheegay oo ah dukhuulakum buyuuta nebiyi min hayri idnin inaad gasheen guryaha nabiga idan la'aan yu'di nebiya nabigu dhibaa fa yastaxyii waa xishoonaa nabigiina minkum idinku idinka xishoonaa wallaahu alle laa yastaxyii kama xishoodo min alxaqi min bayaani alxaq xaq inuu caddeeyo alla kama xishoodo waidaa sa'altumuuhunna markaad dumarka nabiga weydiinaydaan mataacan alaab fas'aluuhunna weydiiya min waraa'i xijaabin xijaab gadaalkiis ka weydiiya daalikum inaad xijaab gadaalkiis ka weydiidaan a adharu lakum inin dahirnaan badan a adharu u dahirnaan badan liquluubikum qalbiyaalkiinna wa quluubihinna iyo iyaga qalbiyaalkooda wamaa kaana lakum inima sugnaan an tuuduu inaad dhibtaan rasuulallaahi rasuulka ilaahay walaa an tankixuu inaad guursataanna inima sugnaan aswaajahu sawjooyinkiisa min bacdihi nabiga ka gadaal abaddan weligin inima bannaana inna daalikum arrintaas la soo sheegay oo ah inaad nabiga dhibtaan ama sawjooyinkiisa guursataan kaana arrinkaas wuxuu ahaaday cadiiman mid ku weyn cindallaahi alla agtiisa in tubduu haddaad muujidaan shay-an shay ow tukfuuhu ama aad qaridaan fa in allaaha alleh kaana wuxuu ahaaday caliiman mid u oqoon badan bikulli shayin wax kastaba aayaddan waa aayadda laha aayatulxijaab aayatulxijaab aa la idhahdaa axkaam iyo aadaab sharci ah ayay koobsatay waxayna ka mid tahay aayaddaanu aayaadkii soo degay waafaqsanaan ayagoo waafaqsan tala uu soo jeediyey cumar bnu lkhadaab radia allahu tacaala canhu muwaafaqaatlcumar wax la dhaha jira cumar talooyin uu soo jeediyey oo rabbulcaalamiin aayad waafaqsan soo dejiyey aayaddaana ka mid ah oo saxiixulbukhaariga iyo muslimka labadaba waxaa ku yaalla cumar ibnu khadaab inuu yidhi waafaqtu rabbii fii alaati rabbigay saddexaan ku waafaqay macnahaas talanta soo jeediyey ayaa rabbulcaalamiin aayad waafaqsan soo dejiyey nabiga waxaan ku idhi uu yidhi low ittakhadta min maqaami ibraahiima musalla nebi maxamedow haddaad ka dhiga laheyd meeshaan maqaamu ibraahiimka meel laba ragca lagu tukado markaasaa alla soo dejiyey watakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa ka dhigta meeshii nebi ibraahim ku istaagay meel lagu tukado wuxuu yidhi waxaan rasuulka ku idhi inna nisaa'aka yadkhulu calayhina albaru waalfaajir rasuulka allow dumarkaaga waxaa u soo gelaya mid baari ah iyo mid faajira falow xajabtahun haddaad xijaabi laheed maa ka xijaabta oo waxaweyn guriga markii lagu jiro awal marka hore lama kala xijaabi jirin raggu waa soo gelayaan dhinacaanay fadhiisanayan dumarkuna dhinacaan gabadha marka waa xishoonee derbiga xaggiisa usii jeesana maro looma dhex mari jirin maro looma dhex mari jirin gurigay soo gelee gabadhii marka derbiga xaggiisa iskaga sii jeesay raggii kalena geeskaanay fadhiyaan marka waxaana rasuulka allow maa ka xijaabtid oo astur u dhex maridi astur maad u dhex marisi sidaasaan ku iriyo markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayatulxijaab waa aayaddaane aayatulxijaab ayaa alla soo dejiyey aayatuljalbaab waa soo socotaa xijaabaan hadda ka hadlayna oo waxa weyaan dumarkii waxa weyan meel qolay ku jiraan inaadan waxa weyan markaad wax weydiinad haddaysan xijaabnayn waa in astur kale iniin dhexeeyo oo astur kale waa inuu iniin dhexeeyo daahiyo wax lamid waxaan kaloo ku yidhi yidhi dumarka nabiga sala allahu calay wasalam mar ay nabiga u heshiiyeen mar ay nabiga u heshiiyeen u tashadeen aan idiyuu yidhi casaa rabbuhu in dallaqakunna an yubadilahu aswaajan khayran minkuna waxaan ku yidhi yuu yidhi rabbi wuxuu mudan yahay hadduu nabigu idin furo in ilaahay ugu bedelo dumar kaloo idinka khayr badan markaasaa lafdigii aayad ahaan u soo degay mid afraadna waa jirayo maxaabiistii beder gaaladii laga qafaashayna ayadana talunta soo dejiyay sidii aayadu usoo degtay sidii ayay aayadu usoo degtay aayaddan sabu mas-uulkeeda iyo wakhtigay soo degtay wakhtigay soo degtay wuxuu ahaa subaxii nabigu aroosay zaynaba binti jahsh radia allaahu tacaala canhaa subaxdaasay ahayd subaxdaasuna waxay ahayd sanadii shanaad ee hijiriyada bisha dilqacda ayay ahayd subaxdaas ayay ahayd anas ibni maalig wuxuu yidhi radia allaahu tacaala canh nabiga sala allahu calayh wasalama markii uu dhistay zaynaba binti jaxsh ayuu sameeyey muufe iyo hilib iyo iyuu sameeyey markaasuu dadka ii diray uu yidhi u soo yeer dadka dadkiaan usoo yeeray usoo yeeray ilaa qof aan usoo yeera marka dambe waayey dadna waa ii magacaabay hebel iyo hebel iyo hebel soo yeer uu yidhi waxaad aragto muslima usoo yeerna waa iyiri markaasaan uu yeerayo waa waaye markii marka kooxba ay dhergaan oo dhergaanba waa baxayeen markii marka la dhammaystay macnaha dadkii loogu talagalay cuntada in la siiyana cuntadii ay dhammaysteen nabiga sala allahu calayhi wasalam markaasoo kale wuxuu rabay inay ka tagaan marka dadkii cuntada cuna waana sida nidaamku iyo gurig haddaad wax ku cunto inaad iska fadhido sheeko u baxda lama rabo ee waa inaad tagto dadku danay leeyihiin adayna kugu xabisan yihiin marka nabigu saasuu jeclaa nabiguna aad u xishood badna iga taga iyo waa fasaxantiin iyo xataa ma dhihi jirin waa fasaxantiin iyo xataa ma dhihi jirin marka wuxuu yidhi nabigu xoogaa wax istaagayo iska dhiga bal ina inta iskartaan iyaguna istaagaan saa wax istaagayo male sheekaaday u baxeenba sheekayba la baxeen oo iskugu baxda khalaas nabigu iska tegay marka waa iska tegey wuxuu aaday marka waxa weeye zawjaadkiisii kale caaishuu ka bilaabay caaishuu u tegey markaasuu ku yidhi asalaamu calayka ahla albeyt waraxmat ullaahi wabarakaatu markaasay tii wacalayka asalaam waraxmat ullahi kayfa wajadta ahlaka iga horran islaantaada cusbeed maxaad kala kulanta baaraka allahu laka allah kuu barakeeye halkaas markaasuu tii kanka tegay kulli waa soo maray waa yimid saa saddexa weli fadhidoo sheekaysanaya waa tegey haddana nabigu sala allahu calayh wasalam markaas dambe isagoo maqana loo sheega lay saddexdii waa tagayn anaa soo raacayo nabiga sala allahu calayh wasalam markaasuu markuu u galay oo zaynabo u galaan ama la gali maagayo markaasuu soo daayo astu daahuu soo daaya as markaasaa daahiya anigii asagiina kala xijaabay marka nabiga sala allahu calay wasalam kadib wuxuu soo baxay asagoo aayaddan akrina aayaddaana soo degtay aayaddaana soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta nabi ilaa aakhira aayatulxijaab aa soo degtay in marka waxa weeyaan markaas weliba xadiiska waxaa ku jirta zaynabana darbigay ay ku sii jeeday markaas aayaddaasa marka soo degtay aayaddaas markaa sidaasay ku soo degtay laakiin macnaheeda waa caam waxyaalaha kutusayana caamtana waxaa ka mid ah oo aysan gooni ku ahayn dumarkii nabiga looba geli karin waa sax laakiin inaysan iyaga gooni ku ahayn waxa weeyaan gabdhaha mu'minaadka ah oo kaleeto guryaha ku jira inaan loo geli karin nabigu si guud u cadday si guud ayuu u caddeeyey xadiiska waxa weeyaan saxiix albukhaari iyo saxiix muslim labadaba ku sugan min xadiidi cuqbata ibni caamir iyaakum wadukhuul cala nisa saasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam waxaan idinkaga digayaa dumarka inaad u gashaan saasuu nabigu yidhi ma u geli kartaan dumarka ajnabi kaa ah waxa weeyaan qof dumara oo ajnabi kaa ah guri ay ku jirto dalaaq ma soo dhigi karti hadduusan joogin dad kaloo muxram waa in dad kale joogaan hadday joogaanna haddee markaas laftirkeeda waxa weeyaan ayadii qolkay ku jirta mahan inaad gasho de haddee waxa weyan ama zawjkeedii la joogay markaas xijaaban tahay haa waa suurtagal waa inay xijaaban tahay laakiin ayadoon xijaabnayn hadda inaad gasha maya sidaas darteeda waxaa waajib ah waxa weeyaan in gabdhaha mu'minaadka aysan aqbalinin ajnabika inuu soo galo iyagoon xijaabnayn kow hadday xijaaban yihiin oo keligood yihiinna waa xaaraan in loo galo waa in maxram la joogo di maxramkeedii la joogo ayna xijaabato kadib waa soo geli kartaa marka gabar keligeeda bataatanba loomaba geli karo haddii dad la joogaanna gabadha waa inay xijaabato markaas kadib baa loo geli kaara laakiin akhlaaqdaas qur-aanka iyo sunnada in badan warba kama hayaan warba kama hayaan welidaa saas daraaddeeda dadka war ka haya qur-aanka iyo sunnada oo diinkii nebi maxamed la socda iyo dadkaas ayaga warmooga ah oon diinkii nabiga la socon noloshu waa ku dhibtoodaan hadday isla degaan oo khaasatan guryaha kiradaah iskula dhibtoodaan gurigii waa kiro halkan qoysaa degan kana qoysaa degan albaab kaliyu leey qoys ka mida waxa weya waa qoys la socda qur-aankii sunnadii iyo wixii alla amray iyo wixii alla diiday waray ka hayeen kuwaan kalena waa warmoog waa soo gargaraaca halkay fadhiyaan waa eber waa qaawoyin markaas soogal wuxuu u gargaraaca waaba degan yihin guriga aydan soogal waxa la weydiinaya maba fahmayo iska soo gashi maxaad weydiinayda il waar macnaheed waa war astur weye haddii lagula joogo haddaad keligaa tahayna ha ii soo geli waa inaad tiraadaaba fiil dad keligaa tahayna waa inaad tira haba soo geli haddii waxa weeyaan dad inla joogo uu soo geli karadna waa inaad adigu ka xijaabato ka wareegta welidaa saas daraaddeed dad badan fiiri rag badanaa guryo kiraa saas u degan a waxay noloshu gaarsiida inuusan gurigaas ka fiid ka fiid ay tagaan oo maxaa dhacay waxay leeyiin gabdhihi ajnabigaa meeshii daadsan haddaan garaacana ma gartaan marka waa inaan gurigay ka carara bal fiiri dhibaatada sida iskugu dhibtooyinka war allahuma mustacaan marka ina dadku fahmaan diinkii rasuulka waa muhiim yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tadkuluu ha gelinina buyuuta nebiyi nebiga guryihiisa gelinina ilaa an yu'dana lakum in laydiin fasaxo maahane ilaa طacaamin cunto laynkugu fasaxo marka xukunka koobaad waxay tahay guryaha nabiga inaan la geli karin ilaa idan maahane mu'miniinta kale guryahoodana waa sidaas suuratu nuuray noogu imaan doontaa iyadana suuratu nuur ayay noogu imaan doontaa ma la geli karo guriga ilaa aad gargaraacdo waa inaad guriga garacdoo tiraahdo ma soo galaa waa inaad tiraahda hayra naadiriina waxaad ka xaalaynaya lakum sida ugu fiican waa saase markaas macnuhuna caddaanaa hayra naadiriina xaalo aadnaan sugayna laydiin fasaxo inaahu cuntada bislaadkiisa oo maxaa la diidaa waxaa la diidaa waxay tahay midka dabraaca qofka la yidhaahdo inaad waxa weya meesha cunto lagu samay inaad ogaato iridaadba iska taagneedba markaa soogalgu yidhad iska soo gasha kaas waa eber wey fiiri xaafidku wuxuu yidhi wa haadaa qowlkan alleh daliilun wuxuu tusaa calaa taxriimi tadfiili dabraacnimada inay xaaraam tahay wa huwa aladii yusamiihi alcarabu dayfan waana waxay carabtu ku magacowdo dayfan idaa jaaa dayfun jaaa macahu dayfanu marti markuu yimaado marti raacaa la yimaada marka taas weeye ahlucilmiguna sidaasay aayaddaas ugu wada baraarujiyeen sida maxamed ibn cali alkarji laftirkiisu wuxuu yidhi daliilun calaa ana taxayuna biطacaami man lam yudca ilayhi manhiyun can aayaddaana waxay tusaydaa waxa weeyaan cunto in la sugto meel cunto lagu samayna inaad timaado iridda ka fadhido ood sugato adoon laguu soo yeerin inay la yska reebay xaaraam tahay marka waa xaaraam meel aan lagaaga yeerin inaad cunto ka sugato waa inaad ka dhaqaajida meesha marka waa nuucaas waa xaaran mana bannaana mar adiga haddii laguu soo yaray laftirkeeda qof kale ma soo wadi kartid ilaa aad idan weydiido daad soo wadana hadduu iska soo kaa raacana iridda markaad marayda waa inaad tiraa qofkaana ila socda ood sheegtaa haddii qofkii guriga lahaa u fasaxana ha galo dii kalena ha iska celiyo waa sidaas marka waa inay dadka mu'miniinta laazimaan aadaabta qur-aankii sunnada inay laazimaan marka dabraaca waa xaaraan inaad meela lagaaga yeerin cunto u soo doonato qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaakin idaa duciitum markii laydiin yeedho fadkhuluu soo gala fa idaa dacimtum cuntada markaad cuntaanna fantashiruu kala taga tanna waa sida haddii laydiin yeedho markaasaad imaan kartaa haddaad timaadaan cuntada markaad cuntaan waa inaadna sheeka meesha ku qabsan waa inaad sheeka qabsan kala taga mar haddaad cuntad cuntenaad ogaataan inta iray dhammaatay waxa weyn haye fasax ma nahay haa fasaxana ilaa in lagaa xishoonay dhacdo fasaxatay xataa in lagu yidhah waa lagaa xishoonay kala taga walaa mustacnisiina xaalo aadnaan isku weheshanayn waa in laydiin fasaxo waxa weyan lixadiiin sheeko waxaa la rabaa inaad istinaas inaan sheeka iskugu kiin bixin gurigii islaameed markaad wax cuntaan haddii sheeka iskugu kiin baxdo taas way wax la diida marka lay leeyahay guriga waa soo geli kartaan waxa weeyaan ka mid maan haddii sheeka idin baxdood idinku sheeko isku qabsataan waqtigiioo dhammaaday walaa mustaanisiina xaaladna isku weheshanayn lixadiiin sheeko markaas laydiin fasaxo ina dalikum dalikum waxaa lagu ishaaraa ina dukhuulakum buyuuta nabiyi sala allahu calay wasalam min qayri an yu'dana lakum ina dalikum arrinkaas oo ah inaad guryaha nabiga gashaan ayadoon laydiin fasixin kaana wuxuu ahaaday yu'di nebiya nabiga mid dhibaa fayastaxyii minkum nabigiina waa idinka xishoonaa wallaahu alla laa yastaxyii kama xishoodo min alxaqi min bayaani alxaq xaqaynu cadday alla idin caddayna ilaahay baa xaqaynin caddayna ha isku gelinina guryaha nabiga idan la'aan waidaa sa'altumuuhunna sawjaadka nabiga markaad weydiinaydaan mataacan alaab fas'aluuhunna weydiiya min waraa'i xijaabin xijaab gadaalkiisa guryihi ha soo gelininaa leeydi hadday dhacdo oo qof waxa weeyaan in ka mida uu u baahdo inuu wax weydiiyo guri inuu wax weydiiyo hadduu u baahdo ma ahan inuu indhaha ku fiiqo ma aha waxa weeyaan waa in xijaab idiin dhexeeya oo xijaab gadaalkiis aad kala hadasho xijaab gadaalkiis inaad kala hadasho la garay marka waxa weeyaan zawjaadkii nabiga sala allahu calayh wasalam in sidaas ay xaq ahayd in xijaab gadaalkiis lagala hadlo gabdhaha kale ee mu'minaadka ah ayagana ma sidaasoo kalea mase iyaga indhaha lagu fiiqa taas laftirkeeda waa in aada u fiirsato maxamedul amiinu shinqiidi wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala kitaabka alle bayaankiisa waxaa ka mid ah bayaanka ilaahay kitaabkiisa ku jira waxaa ka mid ah aayad in laba qowl culummadu ka yidhaahdaan oo aayadda dhexdeeda ay ku jirto qowl ka mida wax diidaya qowl ka mid ah wax diidaya aayaddaanaana ka mid ah aayadaha sidaas oo waxa weeye haddii aad tidhaahdo zawjaadkii nabigay ku gaar aheed dumarka kaleeto xijaab la-aan ayaad indhaha laysku fiiqaa sida daabuurka soo ma jeedid wax diidaya aayadda ku jira oo qowlkaas baabi'inaya oo waa maxay waxa diidaya waa kana dhegayso ilaah wuxuu idhi subxaana daalikum inaad xijaab gadaalkiis wax ka weydiidaan aa adxaru u dahirnaan badan liquluubikum idinka raggaa qalbiyaalkiinna iyo wa quluubihinna gabdhahaas waxa weeyaan qalbiyaalkooda oo shakiga iyo raybka min araybi washaki ayay ka dahirnaan badanta ciladii xukunkaa la daba dhigay waa cilada la yidhaha aliimaa watambiih la yidhaahdo ciladiia la daba dhigay cilada xukunkaana waxay tahay waxa weeyaan xijaabkaas marka la sameeyo shakigii iyo waswaaskii iyo quluubtii ayaa daahir noqonayda oo ka daahir noqonayda shakigii iyo waswaaskii idan marka waxaa lagu weydiinayaa quluubta gabdhaha kaleo mu'minaadka ah iyo ragga mu'miniinta ah quluubtoodu inay daahir noqoto ma yahay maqsad oo waxa weeyaan sharci ah oo waxa weyan matlab sharciya ma yahay shay sharcan layska doonaya ma yahay mase arrintaas waxay gaar ku ahayd ummahaatu muminiin ya qof dhii kara ma jiro sifadaas amase waxa weeyaan maqsadkaas wuxuu ku gaar ahaa ummahaatulmu'miniin oo lagama rabo raggan kaleo muminiinta ay gabdhaha muminaadka qof dhii kara ma jiro idan marka hadday ciladii waaxida tahay khalaas alxukmu yaduuru maca cilati marka ciladan waa maqsad ama matlab sharciya wey waa shay sharcan layskaga doonayo gabdhaha kaleo mu'minaadkaana laga doonayo ragga mu'miniintana laga doonayo sidaas darteeda ragga duruusta akrina waxa weyan muxaadaraadka dhiga waxa weeyaan qofkii sida wanaagsan waa in xijaab u dhexeeya ragga iyo dumar waa in xijaab udhexeeya sida wanaagsan waa taasa wamaa kaana lakum inima sugnaanin an tuuduu inaad dhibtaan rasuulallaahi rasuulki ilaahay marka aad u bal kitaabkaas aqri adwaab bayaan fii idaxi lqur'aan bilqur'aan aad u masaladaas si cajaa'ib badan u caddeey wamaa kaana lakum inima sugnaanin an tuuduu inaad dhibtaan rasuulallaahi rasuulka ilaahay walaa an tankixuu inaad guursataanna inima sugnaan aswaajow sawjooyinkiisa min bacdihi nabiga ka gadaan nabiga marka ilaahay oobsaday ka gadaan abadan weligiin ma guursan kartaan weligiin ma guursan kartaan xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi culammada muslimiinta dhammaan waxay ku ijmaaceen zawjaadkii nabiga ilaah ka oobsaday oo waxa weeyaan markuu dhimanayay joogee ka dambeeyey mid ka mida inaan cid guursan kartaa jirin nabiga bacdigiisa waana zawjaadkii nabiga fi dunya waalaakhira taas khilaaf kama jiro khilaafku wuxuu ka jiraa oo kaliya intuu noolaa midii loo gurigeeyo u galmooday uuna furay nin kale ma guursan kari iladaasna horaan uga soo hadalnay oo waxay tahay markii la khiyaar gelinayay ka hor ka hor waxa weyn waa guursan kari ila khiyaargelintu macno ma yeerateen haddii kale laakiin markii la khiyaar geliyo kadib maya maya laakiin wuxuu yidhi mas'ale kale hadduu mid lagu nikaaxiya nabiga sala allahu alay slam waana dhacday oo asagoon u galmoon uu furo taas khilaaf culummada kuma ogi yidhi in la guursan karo taas khilaafka kuma ogi in la guursan karo ilah wuxuu yidhi subxaana inna daalikum arrinkaas daalikum halkaa lagu ishaaraa waxaa lagu ishaarayaa inna ina iidaa'akum rasuula allah sala allahu calayh wasalama wa nikaaxakum aswaajahu min bacdi labadaasaa lagu ishaaraa ina iidaa'akum rasuula allah amase ina adaakum iskaba dhiba ina adaakum rasuula allah sala allahu calayh wasalama wa nikaaxakum aswaajahu min bacdihi dhibidda aad dhibaydaan rasuulka alleh iyo inaad guursataan dumarkiisa kaana arrinkaas wuxuu ahaaday cindallahi allagtiisa cadiiman mid weyn in tubduu haddaad muujidaan shay-an wax oo aad soo daahiridaan ilaa axkaam fara badan ayaa la jiriyey axkaamtaas waxaa laga rabaa dadka mu'miniinta ah daahiran wa baatinan inay u hoggaansamaan oo qalbigana ay ka hoggaansamaan waxa weeyaan qaalabka iyo daahirkana ay ka hoggaansamaan ilaah wuxuu idhi subxaana in tubduu haddaad muujidaan shay-an wax ow tukfuuhu ama aad qaridaan fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid u oqoon badan bikulli shayin wax walbaba wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed